magacaygu waa cabdishuuri carab cumar waxaanahay agaasimaha guud ee wasaaradda warfaafinta isgaarsiinta iyo tiknolojiyadda dowla goboleedka jubbaland waxaana caawa kulan dhammaan agaasimayaasha guud ee wasaaradaha ka qabsoomay madaxtooyada kulankaasoo shir guddoominaya madaxweynaha dowla goboleedka jubbaland mudane axmed maxamed islaam wuxuu ka mid ahaa kulamo la isaga dhegaysan jiray waxqabadka wasaaradaha iyo howlaha shaqo ee wasaaradaha ka socda maadaama agaasimayaasha guud ee u yihiin gundhig farsamo yaqaanada wasaaradda ay yihiin ajendayaasha kulanka laga hadlay inta badan wuxuu ahaa in bal lisxog waraysto howlaha shaqo ee wasaaradda ee dhanka farsamada iyo dhaadhicinta siyaasadda wasaaradda meesha ay marayso wuxuu madaxweynaha ka dhageystay soo jeedin wasaaradda qorsheynta oo inta badan qorshaha qorshe howleedka wasaaradaha iyo sidoo kale qorshaha horumarinta qaranka u matasha dowlad goboleedka jubbaland oo ah xarunta dhexe ama hay-adda isku xirto qorshayaasha wasaaradaha waxaa sidoo kale ayagana warbixin bixiya wasaaradda waxbarashada wasaaradda howlaha guud wasaaradda maarata dhalinyarta iyo ciyaaraha runaantii kulankan wuxuu muhiim u yahay in la ogaado bal wasaaradaha meesha ay wax marayaan